waa daraasad gorfaynaysa caqabadaha ku xeedhan iyo fursadaha jira ee la xidhiidha shaqaalaha dawliga shaqaalaha dowladda dowladda soomaaliyeed waxaana daraasaddu ay soo bandhigaysaa doodo cilmi ah kuwa oo odranaya haddii la hirgeliyo nidaam shaqaalaysiin oo ku dhisan doorsoocsho doorsoocoshadu waxaa weeye xulashada in qofka la shaqaalaysiinayo lagu xusho wuxuu garanayo cilmiga uu leeyahay kartida uu leeyahay iyo xirfadda uu leeyahay ee aan lagu xulanin wax kale sida ninjeclaysi iyo qabyaalad iyo kanaan wax isu nahay aan lagu xulanin haddii marka nidaamka la hirgeliyo in kor loo qaadi karo cududda shaqaale iyo cududda waxqabad ee shaqaalaha dowladda waxaa ay daraasaddu soo bandhigaysaa caddaymo tusaya inaan la gaari karin isku filaansho dhaqaale dowlad wanaag iyo mararka qaarkood amni haddii aan wax laga qabanin shaqaalaha dowladda sida loo shaqaalaysiiyo sida loola dhaqmo kartooda in kor loo qaado the public service haddaan wax laga qabanin waanay dowladdu wakti badan iyo maskax badan iyo maal badan aysan gelinin baahida keentay in daraasadda noocan aad soo saartaan maxay ahayd ma dhibaatooyin jira oo xafiisyada shaqada iyo shaqaalaha ka jira keenay mise baahi jirtay ayaad kaga jawaabayseen baahida keentay waxaa weeye maadaama soomaaliya muddo badan nidaamkeedu uu burbursanaa nidaamka dowladda ayna tahay dal ka soo kabanaya dagaal sokeeye iyo amni darro badan daraasaddu waxay si gooniya diiradda u saartay burburka iyo maamul xumada iyo xasilooni darradaasi waxyaalaha ay dhaliyeen waxaa ka mid a maamul xumada iyo kutumashada sharciyadii shaqada iyo shaqaalaha shaqaalaysiinta iyada oo ay inta badan dadka lagu shaqaalaysiiya habab badan oo aan munaasab ahayn oo aan midho dhal ahayn marka iyada oo aan hay-ad gooniya xoogga saaraynin ayay daraasaddu baahi guud oo jirta oo shaqaalaha dowladda soomaaliyeed hoosna waa loo dhigi karaa xataa kuwa dowlad goboleedyadana waa way la qabaan in daraasaddu cilmi baaris ku samayso habka loo shaqaalaysiiye hadda hababkaa loo shaqaalaysiiyey ciladaha ay leeyihiin iyo dhibaatooyinka ay keenaan iyo sidii looga bixi lahaa oo hababka saxda ah ee adduunku isku waafaqsan yihiin inay inay yihiin kuwa saamayn lahoo midhodhal lahoo dadka iyo dowladda iyo ummadda guud wax u taraya haddii la isticmaalo oo shaqaalaha siaa lagu shaqaalaysiiyo ugu dambayntii maxaa talooyin ah oo ay daraasaddan soo jeedinaysaa cilmi baaristu waxay soo jeedinaysaa talooyin wax ku ool ah oo ku salaysan hirgelinta iyo howlgelinta doorsoocashada sida loo isticmaali lahaa doorsoocashada ama meritocracyga si looga hortago tagrifalka awoodda iyo eexda iyo qabyaaladda iyo qof jeclaysiga hadda aada ugu baahsan nidaamka shaqaalaysiinta dowladda marka talooyinkaasi waa dhowr iyo toban qaar ka mid a haddaan kuu sheego midda ugu horreysa waxaa weeye in la sameeyo sharci hufan oo ka hadlaya nidaamka shaqaalaha loo shaqaalaysiinayo laguna dhisayo karti iyo hufnaan doorsoocash ama meritocracy midda labaad waxaa weeye in la sameeyo guddi madax bannaan oo xirfadlayaal ah oo leh iyaga laftoodu leh kartidii iyo hufnaantii loo baahnaa si ay u fuliyaan doorsoocashada guddigaasoo dowladda oo dhan ka dhexeeya oo central ah guddi dhexe ah in hay-adaha qaramada midoobay iyo saaxiibada soomaaliya iyo deeqbixiyayaasha dowladda soomaaliya hadda la shaqeeya laga codsado laguna dhiirigeliyo in ay dowladda ka caawiyaan sidii loo hirgelin lahaa doorsoocasho shaqaalaha dowladda lagu dooranayo iyo meritocracygaas iyada oo lagu laga dab qaadanayo wadamada caanka ku ah hirgeliya nidaam sidan oo kaleeto ah iyo dadka khibradda gunta dheer uleh arrinta in waxaa ka mid a in hay-adaha dowladda oo dhan lagu kalifo inay hay-ad walba dejiso qorshe shaqo iyo shaqaale iyo miisaaniyadeed isku xidhan oo aan kala madax bannaanayn miisaaniyadda hay-adda iyo inta shaqaale ay u baahan tahay shaqaalaha sida ay yihiin iyo meeshay ka imanayaan iyo kharashka ku baxay waxaasoo dhan isku xihan yahay marka waxaa weeye integrate business and human resource plan isku xidhan oo aan kala kala madax bannaanayn ee xagga budgetka in la abuuro shaqo qeexayaal cad shaqooyinka dowladda oo inay mid walba shaqa ay leedahay shaqa qeexa cad ay leedahay in la sameeyo nidaam shaqooyinka dowladda lagu kala qoqobayo lagu kala saarayo oo job classification system oo shaqo walba inay caddahay meesha ay kaga jirto shaqooyinka dowladda iyo meesha ay dhacayso iyo qiimaha ay u leedahay hay-adaha dowladda in la dejiyo halbeegyo lagu qiyaasayo heerarka aqoonta ay shaqo walba u baahan tahay inaan qofku uusan isagoo go-aan ka gaadhin shaqadani waxay u baahan tahay shahaado jaamacadeedoo afar sana shahaado jaamacadeedoo lix sana waxay u baahan tahay p h d waxay u baahan tahay dugsi sare inay wax qofka ugaan iska gaara aysan hayn laakiin nidaam dejisan oo la og yahay shaqo walba iyo heerka aqooneed ay u baahan tahay ku xidhan ee ee lama dhaafaanka ee ugu hooseeya in la dejiyo la sameeyo nidaam lagu xaqiijinayo shahaadooyinka dadku ay la imanayaan lagu hubinayo inay shahaadooyinkaasi sax yihiin qofku inuu leeyahay aqoonta iyo waxa uu soo bartay inuu run ahaantii soo bartay la fiiriyo jaamacadda uu leeyahay waan ka baxay ma ka baxay jaamacaddu sharci ma leedahay iyo ma garanaysa accreditation ma leedahay barnaamijka uu leeyahay waan soo qaatay ma soo qaatay nidaam lagu hubinayo oo saxa in loo sameeyo in la dejiyo shaqo qeexa marka la dejiyo in shaksi qeexana la dejiyo shaqadii waad qeexday shaksiga shaqadaa qabanaya isagana waa in la qeexo wuxuu looga baahan yahay iyo qualificationska laga rabo in la hirgeliyo tababar loo furo tababar maamulayaasha dowladda ee dadka shaqaalaysiiya ama lukule shaqaalaysiinta dadka in loo furo nidaam ee lagu barayo habraacyada saxda ah talabixin kale oo soo jeedinaysa daraasadu soo jeedinaysa waxaa weeye shaqaalo badan oo ku meel gaadh ah ayaa dowladda u shaqeeya shaqaalahaas marka daraasaddu waxay leedahay maxay ku meel gaadh u yihiin qof walba iyo shaqaduu qabta hadday shaqadaas dowladdu u baahan tahay in shaqaalaha laga saaro shaqadaa laga saaro kumeel gaadnimada qofkii shaqada hayay in la imtixaano la baaro la aseesgareeyo haddii uu leeyahay muwaasafaadkii ugu hooseeyey ugu yaraa ee loo baahnaas inuu shaqadaa u qabto in shaqaalo joogtaa laga dhigo